haatanna aanu si toosa u tagno dalka turkiga wararka naga soo gaaraya wadanka turkiga oo ay ka socdaan wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan ayaa sheegaya in ergada labada dhinac ay isla meel dhigeen qodobo qaar haddaba waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira khaalid cumar cali oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan khaalid bal waxaad faahfaahin naga siisaa maxay yihiin qodobada la isla meel dhigay
ilaa iyo hadda ay qodobadii shirkii saddexda maalmood socday laisku afgartay waxaa ka mid ah saddex qodob oo ah continuationka ama kii socoshada ee wadahadallada u dhexeeya labada dhinac ee dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan waxaa ka mid ah qodobka labaad waa waxaa labada dhinac ay soo wada dhaweeyeen lasoo naqashadii air trafficka ama controolkii hawada ee united nationka lagala soo wareegay taasood og tahay muddooyinkan dambe in somalilan ay aad runtii ugu soo horjeetay lasoo wareegitaanka ay dowladda federaalka soomaaliya arrintaas ay kala soo wareegtay arrintii hadda waxaa lagu heshiiyey labada dhinac ay ku wada heshiiyeen in lasoo naqashada hawada soomaaliyeed labada dhinac inay u hambalyeynayaan inay soo wada dhaweynayaan isla arrintaasi sii socoshadeeda oo ah in guddi loo xil saaro oo technical ah ee arrinta sii dabagala dhamaystirkeeda barnaamijka waxyaabaha kale lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in shirka shirarka dambe midkan midka xiga lagu qaban doono boqol iyo labaatan maalmood gudaheeda istanbul turkiga waxaa kale laisla qaatay ajendayaashii kale ee bendinga ahaa ee doodeeda bilaabatay arrimo badan oo aada xasaasi oo aanay ku jirayn taasi dib ayaa loo dhigay doodii saddexda maalmood socotay markii laisla meel dhigay in ajendayaashaas kale loo qayb kamida looga hadlo shirarka dambe ee soo socdaan
waa tahay xildhibaan khaalid haddii aan eegno arrinta lasoo noqoshada maamulka hawada sare ee soomaaliya ma ogolaatay marka somalilan in ay xayiraadii qaado
taasi waa ku qasban tahay mar haddii la lala soo naqday islamarkaana joint committee loo wada samaynayo arrintaas somalilan waa ku qasban tahay waayo dooda aadee u adkeyd dhinacyo badan ayaa arrintii laga fiiriyey arrimaha qaarkood waxay u baahan yihiin si technical ah dad professional ah in loo gudbiyo sababtoo ah waad og tahay annaga waxaa inoo dhisan civil aviation systemki anoo dhisan authority-ga anoo dhisan arrintii waa arrin farsamo aniga si politically ayaa arrinta ugu heshiinay laakiin farsamada hay-adaha ku shaqada leh ayaa arrintaasi sii gorfayn doono insha allah waana arrin aqooneed iyo mid maamul
waa tay qodobadan lagu heshiiyey ma jiraan wax heshiis ah oo ka soo baxay ama qoraal aad ku saxiixdeen
waa jiraan labada dhinac waa la wada saxiixay qoraal midaysan ayay wada saxiixeen waxaana goobjoog ka ahaa safiirka
waxaad sheegtay u fadhiya turkiga ambasador kani waaye waxaad sheegtay xildhibaan in shir kale layskugu yiman doono boqol iyo labaatan cisho kadib marka shirkaasi ma wuxuu noqon doonaa mid heer wasiir ah mise sidii kii kan ka horreeyey wuxuu noqon doonaa mid madaxweyneyaashu ay kasoo qayb galaan
taasi waxaa ka wada tashan doona guddiga labada dhinac sababtoo ah koleyba waxaa jiri doona communication tirada badan labada dhinacna shaqooyin loo xilsa qolo walba loo xilsaaraa jiro sababtoo ah dooda aaday u adkeyd midda kale arrimo oo aada xasaasi u ahna waa laga wada hadlayay waxaa loo baahday arrimahaas dib loogu dhigay ajendayaashaasi kulamada soo socda waayo waxaa loo baahan yahay la tashi labada dhinaca
waa tahay waxaa haatana khadka si t si toosa ugu jira oo aan filayo in uu hadalkaasi maqlayo wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi xaaji cali xasan aaada xirsi xaaji xasan cali mudane xirsi waxaad iga warantaa sideed u aragtaa qodobadaasi laisla meel dhigay ee uu noo sheegay xildhibaan khaalid
waxaan u arkaa runtii qodobada lagu heshiiyey inay inay horumar tahay iyo guul tahay in lagu heshiiyo qodobada oo ahaa mid khilaaf ka taagan yahay oo muddo muran ka jiray oo ahaa qodobka hawada oo runtii ahaa mid muddo lagu murmayey oo ahayd yani abuuray jawi yani cakiran abuuray annaga iyo diyaaradaha u kala gooshaya ee imanaya hawada waxa weeye arrinta noocaasa runtii waxaan arkaa inay guul ahayd oo lagaga heshiiyey yani qodobo muhiima lagaga heshiiyey tan kale oo ah in wadahadalladu sii socdaan de waa jawi fiican oo yani ay sii socdaan wadahadalladu boqol iyo afartan labaatan habeenna lagu kulmo halka kan qodobada noocaasa lagaga heshiiyey waxaan arkaa inay guul tahay waa run way adkayd dooda iyo kulanku wuu adkaa mana jiraan iminka ajande dambe oo maanta lagu heshiisayo marka dambe laysu yimaado unbaa ajande la sadgaraysan doonaa ajandihii maanta yaalay laguma heshiin waana qolo waliba dee wixii ay miiska soo dhigtay waxay waxay usoo bandhigtay wixii ay danbl danu filaysay inay dan ummadooda ugu jirto waxaan rajeynaa insha allahu tacaala inay garwaaqsadaan waxyaalaha reer somaliland aan soo dhignay waxaan rajeynaa inay garwaaqsadaan waanan insha allahu tacaala intaasaan maanta ka odhanaya hadda waa tay maxaad nooga sheegi kartaa qodobada ugu muhiimsan amaba ugu waaweyn ee dib loo dhigay ee la filayo in shirka dambe looga wada hadlo
de anagu kolleyba qodobka noogu weyn waa madax banaanida inay aqbalaan oo aqoonsadaan ummadda inay la noqotay waxa weeye la noqoshadii iyo dib ula soo noqoshadii madax banaanideeda oo ay dib ula soo noqotay inay aqoonsadaan madax banaanidii cid ka bari mayno waa la noqonay laakiinse inay aqoonsadaan oo waxa weeye ay ay waxa weeye garwaaqsadaan ummadda reer somaliland xuquuqda ay leedahay self determinationka iyo xuquuqda goonistaaga ay leedahay xorriyadda markii hore nalama khasbin iminkana cidina khasbi mayso waxa weeye inaanu in yani laysku biiro markii laysku biirayay nalama khasbin iminkana inaan gaar u baxno cidina khasbi mayso waxaan se leenahay si walaalnimo le maadaama dad walaalaa leeyahay garwaaqsada waana qodobkaasu kulli mar walba wuu oolayaa wuu naga go-an yahay waa qadiyadda iyadii madax banaanida iyo jiritaanka aqoonsiga jamhuuriyadda somaliland marka kaas waa ku jiraya horena wuu ugu jiray dibna wuu ugu jiri doonaa ka labaadna waa kan ah in ay aqoonsadaan dhibaatadii loo geystay waxa weeye loo geystay dadka iyo dalka reer somaliland dhibaatadii loo geystay inay aqoonsadaan islamarkaana ay ay waxa weeyaan loo ogolaado oo ay keenaan dadkii dambiilayaasha ahaa kala nagala shaqeeyaan in la keeno loo keeno waxa weeyaan cadaaladda la hor keeno ciddii dembiga geysatay si moralka dadka reer somaliland ee dhibaatada loo geystay iyo dadka dabcan kale soomaalida ayba ay ka xun yihiin dhibaatada dadkayaga loo geystay ee dalkayaga loo geystay ma aha yani mid runtii sahlan iyaduna mid waa mar walba oolaysa waana mid muujinaysa haddaan taan la ogolaan in wadahadalladu ay adkaanayaan in wax lagu heshiiyo haddaan la ogolaan dadkii dhibta loo geystay iyo dalka iyagii la burburiyey haddaan la ogolaan oo la isla garin oo lana keenin dambiilayaashii lala xisaabtamin waxaan u filayaa dee way adag tahay wixii kale lagu heshiinaya waa tahay xayiraadda diyaaradaha ee qaramada midoobay ee aada hore go-aanka uga soo saarteen ead soo rogteen goorma ayaad qaadaysaan
taas waa hawl farsamo oo u taalla wasaaraddii iyo dowladdayadii inaan annaga ka shiro oo eegno laakiinse waxa weeye iminka waxaan ka wada hadlaynay in qodobka lagu heshiiyey halka lagaga heshiiyey hawada ee annaga iyo soomaaliya aan ka wada heshiinay waa tay ugu dambeyntii halkee lagu kulmi doonaa
hadda heshiiska waxaa lagu heshiiyey in halka lagu soo noqdo insha allahu tacaala in lagu soo noqdo baa lagu heshiiyey boqol iyo labaatan habeen waa tay waad mahadsan tahay mudane xirsi wasiirka madaxtooyada ee somaliland aan ku noqdo mudane khaalid xildhibaan ka tirsan isagu golahaas baarlamaanka ee soomaaliya mudane khaalid qodobadan lagu heshiiyey yaa u xil saaran meelmarintooda iyo daba socodkooda
labada dhinac ayaa u xil saaran waxaa u xil saaran dowladda federaalka soomaaliya iyo maxaa la dhaha somaliland marka labadaas dhinac ayaa arrintaas u xilsaaran dabagalkeedii waana arrin farsamo sababto ah wa waxaa si politically ah ayaa hadda arrintaas anaga ugu heshiinay laakiin in hoos loo daadego waaye ajandayaasha tirada badan leh ee noo yaalayna dib ayaa loo dhigay sababtoo ah waxyaabo badan aada xasaasi ah ayaa ku jiray marka saas darteeda arrintaas dib ayaa loo dhigay
waa tahay aad ayaad umahadsan tahay xildhibaan khaalid cali cumar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kana mid ah ergeda ka qaybgelaysa wadahadallada dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan waxaa sidoo kale khadka telefoonka ee dalkaasi turkiga si toosa isna ugu jiray wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi xaaji xasan cali oo isaguna si toosa noogu warramay halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a